Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa axad tobanka bisha saddexaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo oo maanta aan idinkugu hayo sheeko ku saabsan masayr-tirka la siiyo dumarka marka lala guursado waayadii hore oday dhaqameedka la doonayo inuu hogaamiyo qabiilka waxaa loo ururin jiray xoolo maxay ahayd sababtu barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan wiil buu ka qoray jacaylka talow muxuu kaga hadlay sidoo kale barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan sheekada lama huraan qaar ka mida dhegaystayaasha oo kasoo jawaabay su-aashii toddobaadkii hore uu dhegaysto kala weydiiyey dhegaystayaasha idaacadda ergo oo ku saabsanayd arrimaha la xiriira jacaylka kama marna heesahaan idinkugu talagalnay balse marka hore kusoo dhawaada warka iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
ku dhowaad saddex kun oo qoys ayaa biyeyari uga soo barakacay deegaano hoos yimaada degmada gabiley ee somalilan dadkan ayaa hadda ku sugan tuulada caratuulka ee hoos tagta gabiley oo dhanka koonfureed ah iyagoo ay ka soo barakaceen dhanka waqooyi mawliid nuur oo ah guddoomiyaha tuulada caratuulka ayaa sheegay sababta dadka halkan ay u yimaadeen ay tahay biyo walow ay yihiin biyahaasi lacag xafiiska ka hortagga iyo u diyaargarowga masiibooyinka ee degmada tuluguleed ee gobolka faafan ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa sheegay in toddobaatan iyo laba kun oo qoys oo ku barakacay colaadda u dhexaysa soomaalida iyo oromada ay u baahan yihiin gargaar raashin ah cabdishakuur cabdi ibraahim oo ah madaxa xafiiska ka hortagga iyo u diyaargarowga masiibooyinka ee degmada tuluguleed ayaa sheegay inay qayb ka mida dadkaasi ay hal mar heleen gargaar raashin ah oo ay ugu deeqday hay-adda w f b waxaa jirta waanwaan nabadeed oo u dhexaysa qowmiyadaha soomaalida iyo oromada oo laga gaaray heshiis horudhac ah oo xabad joojin ah hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalada waddanka yeman ka socda ay dhibaatada ugu badan ay ka soo gaarayso maalin kastaa dadka shicibka qiimeyn ay samaysay waaxda hay-adaha gargaarka ku midoobeen oo tirakoob ku samaysa waxyeelada dadka shicibka ah ka soo gaarto dagaalada ayaa lagu sheegay boqol qof oo shicib ah inay maalin kasta ku dhimanayaan ama ay ku dhaawacmayaan dagaalka yemen dadka dhibta ugu badan ay gaartana waa kuwa ku nool gobollada dhaca xeebta galbeed ee yemen oo ay ka mid tahay dekedda xudayda hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey un h c r ayaa sheegtay inay bilihii lasoo dhaafay bixinayso adeegyo ilaalin oo la siinayo dadka nugul oo ay ka mid yihiin carruurta haweenka iyo dadka naafada ah daad ka dhashay roob mihiigaan ah oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ka da-ayay dalka afghanistan ayaa waxaa ku dhintay lixdan ruux waxaana ku barakacay in ka badan shan iyo toban kunoo dada hay-adaha maareynta masiibooyinka ee dalka afghanistan ayaa sheegay in roobka ka da-ay gobolada kandahaar iyo halmand in ay ku waayeen hanti badan gobolka kandahaar ayay hay-addu sheegtay inay tahay meesha ugu daran oo uu daadku saameeyey hashmad qaan baahudure oo u hadlay hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dhibaatadu intaa ka badan karto marka laga soo tago dhibaatada uu roobku geystay waxaa la sheegay in dadka beeralayda ahi ay uga faa'iidaysanayaan abuurka beeraha oo sannadkii lasoo dhaafay uga baaqday biyola-aan awgeed
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midba naga ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa waa tahay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay cabdifatax maxamed mukhtaar oo inoo akhrinayay wararka arrimaha bini-aadamnimada erge ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karan ay naga dhegaysan karaan radio ergodot o r g haddii aan gudagalo barnaamijkan aan ku bilaabo caadiyanba waxaan ku bilownaa hees aan idiin soo xullay maantana waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo fanaanka axmed cali cigaal habiyo shaaro allankaynu dhiiganaa hawdiga baagi barhabiyo shaaro ballankaynu dhiiganaa hawdiga baagi wadnahaad labayda baidinaaye wadnahaad labayda ubaafinaaye baberi
dhegaystayaasha jooga gaalkacyo waxa ay rediyo ergo ay ka dhegaysan karaan efemta rediyo codka mudug maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda ergoha ma aad ka warbixiso xaaladda deegaankaaga nagala soo xiriiri telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban waa tahay dhegaystayaal warbixinta u horeysa haddii aan soo qabtana waxa ay ku saabsan tahay masaritirka waxaa la yidhaahdo oo dhaqan ahaan ah mid soo jireena welina socda miyi iyo magaalana ka jira inta badan masaritirku wuxuu dhacaa marka haweenka lala guursado haween kale oo ninkooda uu guursado miyi iyo magaalaba waa ay ka jirtaa qof kastana waxa uu bixiyaa wixii uu awoodo cabdirasaaq haajirow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan kasoo diray magaalada gurceel dhaqamada dadka soomaaliyeed ay leeyihiin waxaa ka mid ah in haweenayda uu ninku la guursado xaas kale uu siiyo masiirtir sidaasna ay ku qanacdo in lala guursado halka kuwo kalena ay diidaan ilaa xaalku furiin isku bedelo masiirtirka si toosa badanaa haweenayda la siinayo ma dalbato balse ninkeeda ama odayaasha ehelka ninka ayaa marka ay arkaan in reerku soo kala dhex galay khilaaf uu sabab u yahay guurka cusub ee ninka ayay gabadha u sheegaan in waxa ay rabto oo dhan loo samaynayo balse aysan dalban furiin waxa ay ku qancayso ee dooqeeda ah ayay sheegataa sida uu sheegay maxamuud xasan axmed oo ah nin u gogol fadhiistay dhowr jeer khilaafaadka qoysaska ee hinaasaha la xiriira way jirtaa nin la xisaabtanto xaaskiisu iyo marwadiisu ay la xisaabtanto oy tiraahdo maaragtay maadaaba aad nin gudbay oo guursaday aad tahay waxaad rabta guurso laakiin anigu waxaan xaqulaya inaad masayrtir isiisid haddii aada masayrtir isiisidnayo waa kugu qancaa haddii aada masayrtir isnina dee nabad allaha ku yeelo waa nin keligiis tashadayaa tahaye qaab ahaan labada qofood saas way u heysiisaa ninku saas maaragtay masayrtirka gabadha way uga qaadataa iyadoon cid ogsoon iyo maaragtay muran iyo dhib uusan imaan mid haddaan alle kuu diidin tagto xanaaqdo reerkeedii u tagta na way jirtaayoo reerkii ay kasoo jeeday aada dabadeetana reerkii wiilku kasoo jeeday ay soo dabagalaan soo raadiyeen gabadhii sida dhaqanka soomaaliyeed uu yahay labada garab ay isu soo gogol galaan ay ka wada hadlaan oo sida badan ay sheegaan qaabka reerkaa lagu xallin karay waxa u daawadaa waxyaaba badan waxaa jira maaragtay gabadha loo maaragtay waxay sheegato waxna la yidhaahdo gabadha maaragtay faatixada mandhe waa kaaga marayna wiilkana la yidhaahdo waxaas u qabo gabadha oo maaragtay reerka sidaasoo ku noolaado cabdiraxmaan axmed cabdi oo degan degmada gurceele gobolka galgaduud laba bil ka hor ayuu guursaday xaaskiisa labaad wuxuuna siiyey xaaskii hore masiirtir dhan shan boqol oo dollar iyo alaabta guriga taalay oo la bedelay maadaama uusan u sheegin markii uu mehersanayay awridiisa cusub waxa ay ku qaadatay muddo isbuuc ah inuu ku qanciyo masiirtir xaaskiisii hore inaan xaalkeedii galo oo gabadhii ay masiirtir iyo wax aan hataa ku maslaxeeyo kadib wax badan iga diiday wax badan aan ku qalqaaliy kuqalqaaliy aakhirkii dambe waa ogolaatay inay masayrtirka iga qaadato masayrtirka waxaan kusii waa ka qariyay markii hore uma sheegin markaan gabadhii isku xiray kabacdii oo ay maqashay dabadeed markaasaan maslaxad uga dhigay oo aan meerka maasha allah waa ku nagaadeen xaalad sidii hore kusoo laabatay reerkii dambena waan dhisay kii horena sidiisii ku noqday masiirtirku miyiga iyo magaaladaba waa laga isticmaalaa oo marka miyiga la joogo haweeneyda lala guursado waxaa la siiyaa xoolo sida geel ari ama lo sida uu sheegay maxamuud qadaro maxamed cabdulaahi oo lix caruura haysata saddex bil ka hor ayuu ninkeedu siiyey masiirtir markii uu la guursaday xaas kale qadro oo degan gurceel ayaa erga u sheegtay inay isbarbar dhigtay in gurigeeda ay dumiso iyo inay masiirtir qaadato ugu dambeyntiina waxay qaadatay masiirtir dhan toban garaam oo dahab ah iyo jiefka oo laga bedelay waxay ku timid waa guursaday waxaa guursaday odagaygiiaa guursaday marka hadda guur kama celi karo guur waa afar afar naagooda ilaahay u baneeyey waa u guursaday waxaan door biday maadaama aan isbarbar dhigay inaan noloshaydii baabi'iyo iyo inaan masayrtir hadduu ii ogola aan ka qaato inaan masayrtirka ka qaato maya maya waa layga qasbaday kuma aana soo dhaweyn laakiin maadaama ay dhacday de inaan ka qaato doora waa door biday oo maadaama uu irmaanaay waan ka qaatay masayrtirkii oo markaas oo waxa kala hay waaya maxay noqotay marka masayrtirka muxuu noqday qatraay waxay noqotay waxyaalo badan oo aniga kolley aan ku qancay dahabaa la ii gaday gurigiibaa laiga bedelay waxyaalo badanaa jir jiray maxamuud xasan axmed waxa uu ergo u sheegay in mararka qaar ay dhacdo nin ay odayaashu ku amreen in uu xaaskiisa masayrtir siiyo uu ka dhaga adeygo sidaasna uu reerku ku burburo mararka qaarna nin aan awoodin in xaaskiisu ay hanti badan weydiisato
inta gabdhuhu ay maaragtay ay kale yihiin oo kale ayaa raggu kale yahay nin dhahaya masaari masaari tirkaada ma aqaana haddii aan la ku diidin reerka hadday islaamta dhaqayna hada ha dhaqato haddiise dhaqayna anigu hawshaas masaari tir iyo wax ma bixinayo nin aanba awoodin haddaan alla ku diidin maadaama uu awoodi waayo laakiin jecel inuu maaragtay reerkiisa uu ka baxsado hadba inta maaragtay dabeecaduu say u kala duwan yihiin oo maaragtay arrinkaas masaari tirka bixintiisuna u kala duwanta
dad badan oo aan araah weydiinay intii aan sheekadan diyaarinaynay ayaa aaminsan in masiirtirku uu badbaado u noqday dhismaha qoysas badan oo soomaaliyeed cabdirasaaq xirse ajirow idaacadda ergo magaalada gurceel waa tahay dhegaystayaal waad wada maqasheen sheekada ku saabsan masayrtirka haddaba su-aasheena toddobaadkan waxay tahay adu weli ma bixisa masayrtir haddaad nin tahay haddii aad dumar tihiinna weli adugu ma qaadatay masayrtir maxaase kugu qanciyey dumarka weliba inay qaataan masayrtirka oo marka ay lala guursado way buuqaan qaarkood dagaal bay sameeyaan furiin bay dalbadaan laakiin qaar ka mida marka masayrtirka la siiyo way iska degaan oo sheekada dhan waa way qabowdaa marka waa maxay sababaha ku qancinaya dumarku marka in ay sidaasi yeelaan oo masayrtirka ay qaataan haddaba haddii ay jiraan gabdho qaata masayrtirka oo na dhegaysanaya waxaan ka codsanaynaa inay nala soo xiriiraan iyagoo naga soo wacaya telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labayo toban dhanka raggu iyaguna waa ay bixiyaan maxay tahay sababta ay u bixinayaan maxay ku dejinayaan maxay ku qaboojinayaan teleefonka laba kun iyo labaiyo toban ayaad nagala soo xiriiri kartaan idinkoo noo duubaya codod iyo weliba fariimo qoraal ahba
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya u garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel ma jirno ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan iminkan ah aan idiin soo qabto sheekada lama huraan qaybteeda koob iyo labaatanaad
kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini-aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jahaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
wanaagsan ardo wanaagsan oo macallin basbaas noo fadhiyaay macallin assalaamu calaykum calaykum wasalaam dhuubow haye soo dhowow wanaagsan dhuubow haye soo fadhiiso oo saaka waad soo kallahday lagugumana aqoon goortaan oo kale inaad suuqa timaadid taasi waxay ku tusaysaa firaaqada aad leedahay haye sow nabadi ma jirto bal ii waran nabad waa jirtaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin firaaqada adiga aragtana habar yar waa hawlihii beerta oo naga fududaaday waxaanse kaloo maanta suuqa u imid inaan arrimo ka dhammaysto waana maalin kamiis oo hawluhu waa iska fudud yihiin macalinkiina waa kaa fadhiyo ardaydiiba fasaxay sax weeye waa garanay taas beertiina ilaah waa tu idinku guuleeye dhuubow eedu shaah makuu keenaa
shaaha ardeen la ammaanay miyaan diidi karaa koob iyo lababa waan cabayaa maanta intaan meesha fadhiye jooqo maanta ma arkay aawo haa jooqo khamiista ayay shaqada ka nasataa makhaayadda anna jimcada ayaan ka nastaayoo dhuubow saasaan u toornaysanne mar kasta ma taagnaan karra ilaaalla waa kaltan fiican habarir maanta waxaa ugu weyn ee aan suuqa tubcaana u imid waxaa weeye inaan dadka abaarta ka soo cararay ee xoolahooda u soo daaqsan tegay halkan inaan dhowr dibi oo aan iibsado aan ka egaagto
alla ilahe waa talo wanaagsan iyo aqli fiican maxaad ku tala gashay
waxaan macallin basbaasoo ku tala galnay inaan ka iibinno badarka iyo balka ka baxay beerteennii iyo caws badan oo weliba aan haysanno haddii marka ayaga aysan waxba haysan lacaga aysan haysan aan ku kala beddelanno dibida iyo wixii xoolo ah oo aanu doonayno kadibna aan xanaanayno si ay berri noo anfacaan waa fikrad fiican oo labada dhinacba anfacaysa weliba way ku habboon tahay dadkaas soo barakacay xoolaha ay doonayaan inay iibsadaan in laga gato kuwooda aan waxba haysanna la caawiyo oo gacan la siiyo wallaahi waa arrin wanaagsan waa in la kaalmeeyo dadku aad bay u dhibaataysan yihiin habarir su'aalka ma taagna waana mid waajib ku ah cid kasta oo wax haysato ka tirsan tubcaada waxaana ku talin lahaa anigu sidii tubcaanood lagu yiqiin in shir weyn oo ballaaran la qabto shirkaasoo ah sidii lagu caawin lahaa dadkaas soo barakacay oo xoolihii ka dhammaadeen kolley waa saxsay arda u sheegtee anigu waxaan ku talin lahaa inaan dee dadkaas si dhibaataysan laga faa'iidaysan dhibaatadooda oo dee aan xoolahooda la baksin oon la qiimo tirin macnaha in laga siisto sixir deddex macquula maxaa yeelay islaamku ma oggola dad dhibaataysan oo soo barakacay oo colaadiyo wax walba u dheeryihiin dee in sidaa la yeelo marka qiimo wanaagsan inaannu ka siisanno waa lagama maarmaan waa talo wanaagsan oo walaalnimo islaamnimo waana in la yeelo sidaa macallinku uu yidhi oo dhuubabow dadka dhan la wada gaadhsiiyo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin talada walaaltinimo oo islaamnimada ku jirto ee aad isiiseen waana yeelaya haddii laa idin anigu waxaan jeclahay inaan dhowr dibi ka iibsado iyaga ugana iibsado hadba sida ay iyagu raalli ka yihiin kadibna beerta aan dhex geeyo oo aan xanaaneeyo inta ay ka xoogaysanayaan oo ay ka dhiigaysanayaan ilaan waxay soo mareen dhibaato aad badan ilaahay khayr ha ku siiyo shay ayna raalli ka ahayn oo naan raalli gelin dadkaa dhibaataysan laguma yaqaano tubcaana inaynu afduubno aynu ka gadano waynu dadka raalli gelinna alla macallinow soo wax wanaagsan maaha inankaa yidhi balse u hadlaayo day wiil wanaagsan walow haddaan gabar lahay waa ku darsan lahaa waa sax weyn
عليكم معلم بس بس وعليكم السلام هي soo dhawaada soo dhawaada saaka balwad soo degdegteena soo dhawaada waa dhownahay macallin basbaasow saaka adigaannu kuu nimid waannu aragnaa inaad howl ku jirto carruurta aad casharro u meerinaysid waannu ka xunnahay inaan innagoo kuu soo sheegin aannu kaa soo duldhacno waxaannu weyne wakhti kale oo aannu isla helna dadkaanoo dhan iyadoo macallinow ayna haysato howl kale oo ku saabsan dadka abaaraysan ee na soo kor degay maalmahan waan gartay waanaad ku mahadsantihiin wakhtiga qaaliga ah ee aad ii soo hurteen waan ogahay kolley waxa aad u socotaan waxyaabo ku saabsan bulshada wax uqabadkeedee soo dhowaada bal soo dhowaada carruurta aan kala dire yaro suga ardayay ha la aamuso oo looxda ha la tirso dhegaysta liibaan waxaa weeye iyo mahad iyo sahare iyo waad dhib badan tihiin oo xaafadaha waa laidinsoo sheegay mar alla markaan idinsii kala daya inaad meelaha ku ciyaartaan ma u rabo si toos a xaafadihii ha loo aado waad aragtaan odayaal marti ah ii yimid eh waan idin fasaxay looxda tiirsha si adaab iyo qaylna ma maqli karo haa awnuurow soo fadhiista oo gogoshow ku soo fadhiista malaayiga haydin soo booqatee waayahay macallin waayahay oradoo hede tahliiloo hooye arday iyo jooqo u tago u sheeg inay martine ii joogto killigii shaahee wanaagsanaana ha naloo keeno macallin shaah keliya miyaa mise wax kale ayaan soo raacayaa iyo wixii kale la heli karoo diyaar ah macallin basbaasow maalmahaanoo dhan horta sida aad la socoto waxaa laga wada hadlayay waxbarashada tubcaano sidii loo ballaarin lahaa gartay oo aad la socoto muddo inuu habsan weyne ku yimid waxbarashada deegaankan allooma dhab iyadoo aysan tuuladu dhaqso u helin sidii ay waxbarashadeeda u abaabulan lahayd mar labaad haye marka macallin basbaasow arrintan waxaa muddo ku howlanaa sidii shir arrintaas ku saabsan loo qaban lahaa rooble iyo dhallinyaro kale oonan halkan magacyadooda ku soo koobi karinoo ay ka mid yihiin weliba dhuubow iyo sureer waan gartay horta waa runtaa awnuurow oo dhowr horaannu iska aragnay dee aniyo rooble arrintan waana aan sugaayey in shirkan oo kale la isugu yimaado dee wixii talaha lagu kala qaato haye dawaka waa dhab arrintan maa beryahan oo dhanna waa la hadalhayey tubcaanana waxay leedahay dhowr dugsi marka lagu daro midka kan haatan loo qabaqaabinaya macallin basbaas aan raacsadee roblow waxaa kaloo jira dugsiyo kale dugsiyadaas waxay mid kasta gaarkiis u qaataan manhajyo u gaar ah oo ay ardadooda sida ay rabaan wax ugu baraan iyadoo ay jiraan dugsiyo qur-aanka keliya lagu barto oo ka mid yaha midkaan macallin basbaas ahaad maanta joogno nacam nacam nacam taasahan may baahatan koynay macallin bisbaas ini dugsigaha ka kordhiida maadooyin kale oo ciyaalka faa'iido anka jarta may weelidhee may ballafadee ini dugsiga la tartama dugsiyaalka kale oo ku tirsan deegaankun waa talo wanaagsan aniga hadda idinka ayaa halkan iigu kaalmaynayey oo malcaamaddiina iskaa wax u qabso iigu dhisay waxaanan diyaar u ahay wax kasta ee wax kastood idinku ku talisaan wixii dhimanna waa waxaan idinka idinka dhowraayo inaad ila dhammaystirtaan
midda ugu daran waa midda ah yaa dhigaya maadooyinka cusub ee lagu soo kordhiyey dugsiga
waa middaa middaan aniguba islahaa ama welwelka igu weyn igu hayso xaggee laga keenayaa macallimiin
war taas macallin basbaaso waxaan kaaga hayaa horta war farxad leh waxaad aragtaa dhuubow iyo sureer sow ma ogid inay iyagu horay u dhammeeyeen dugsiga sare ee tubcaano nasiib darase waa tan oo laga kala qaxay carradiioo dhan iyagoo markaas doondoonaya inay jaamacad helaan waa maasha allah waaryaahe ma anigaaba islahaa wiilkan iyo gabadhan igula noolaa buushashley magaalo dee inay wax barteenba ila bushaarad iyo faqrigu waxay ku ekeysiinayaan diljiro macallin basbaasow innaga oo keliya maaha meeqa digtoor baa maanta dayacan meeqa sarkaal baa maanta jidadka daadsan meeda ardaydii dugsida ka soo baxday oo dhan annaguna kuwaas baanu la midnah dhuuba wuxuu ahaa ardayga ugu fiican xisaabta iyo maadooyinka oo dhan
aan raacsadee waa sida sheegtay sureere anoon hadalkeedii dib ugu noqonayn waxaan si shuruud la'aan ah u ballanqaadaynaa inaan bari doonno ardayda iyo carruurta tubcaano inta looga helayo macallimiin kaafin karta baahida waxbarasho ee carruurteenna ay u qabaan isla markaasna looga heli doono macallimiintaas mushaahirooyinkii ay qaadan lahaayeen
macallin waa kan shaahi isagoo diyaar ah khayr allah ha ku siiyo waad mahadsan tahay tahliilow haye shaaha cabba waa shaaha ugu wanaagsan tubcaano oo oo waxaabad soo raaciseen kibis iyo cinjeero khayr allah ha idi siiyo
war ma shaahi ardaa kaasi shaah alla ilaahay waa dhaafay koob iyo labo maba igu filaba aniga tarmuus ka yar yaaba laygudaynba hadduu shaahi ardaya waa run dadkao dhan baa shaaha wada jecel aad iyo aad marka sidaas ha inoo ahaato dugsiga ballaarintiisa iyo dhismihiisana waa laga wada qaybgelayaa haayo dadka tubcaano sanadkan beero badan baa u soo go'ay maasha allah inkastoo dadka jaarki nala ihi abaara ba'ani ay hayaan allaha u raxme oo dee raxmaddii iyo ilaah naga saaro dhibka roob roob allaha keena taala insha allahu insha allahu alla bariga haynu badino alla bariga maaragtay ahey
dadka jooga magaalooyinka dhuusamareeb guruceel iyo matabaan waxa ay raadiyow erga ka dhegaysan karaan maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m ee raadiyow galgaduud
waa hagaag dhegaystayaal sida aan la wada soconno toddobaadka hore barnaamijkeena waxaa qayb ka ahayd dhegayste ku nool ee magaalada buuhoodle oo isagu sheegay in buug uu ka qoray arrimaha jacaylka ayaa su-aal weydiinayay dhegaystayaasha taasi oo ahayd horta jacaylku xaggee ka yimid dad badan badan badan ayaa kasoo jawaabay maadaama marka waqtigu inagu yaryahay qaar ka mid a dadkaasi oo jawaabo kala duwan bixinaya ayaan idiin soo xulay dhegaysi wacan asalaamu calaykum waa xaawo cabdiyo joogto magaalada cadaado waxaan dailaa dhegeystahaas baanka iisheeg jacaylka baanka iisheeg waxaa lagu abuuray beeraha kannada ilaahu shannada rabiyo naga waraabay sideeda waxaan leeyahay haddoon jacayl beera kannaada laga abuuray adduuweynaha dadka joogaa baanka iisheeg ismama guursadeen mana ba mana la dhaqmeenba haduusa jecel jirin qof kastana waxa inuu jecel jiro waxaa kuu xaqiijayda aduu hadir qofaad necabtahooda ood bahalka ii sheeg oodan rabin qofna kugu qasbi mee dadku waxay isku guursadeen waa jacayl adduunkan wuxuu ku dhisan yahay waa jacayl beeraha jannada ayaana lagu abuuray jacayl
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdisalaan waxaan joogaa gobolka jubbada hoose deegaanka degmada asmadow aniga waxay la tahay ninkii fariintan usoo weydiiyey oo yidhi jacaylka meeshuu kasoo bilaabmay imakaboor maha la ii sheego aniga waxay la tahay jacaylku waa un mid kamid a dabeecadaha noolayaasha ilaahay ku abuuray marka waana dabeecada keliya isku xirta laba noole oo kala madax banaana anigu saasaan warka cid kale oo kulii fafaahinaysa
waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan ka waa cabdullaahi oo jooga guraceel degmadakan guraceel oo galgadid waxaan ka jawaabayaa jacaylka waa hadiyad ilaahay bixiyo waayo markaan leeyahay waa hadiyad alla subxaana watacaala uu bixiyo wajacala baynakum mawadatan waraxma ayuu ilaahay eed quraana ku yidhi waa jacaylku waa hadiyo ilaahay bixiyo labadii ruux oo iska hesha ayaana ilaahay ku beeray inay manaa wixii manaha si diin marka hore laysku jeclaado ayaana wanaagsan jacaylku halkaas uu ka yimid waa shay ilaahay bixiyo hadiyada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum
asalaamu calaykum waa idin faraaniraadiyo ergo magacayga maxaad sayid oo jooga gobolada dhexe ee dalka soomaaliya magaalada caawudwaaq haddaan fikradda ka dhigtid oo oysi ahaa jacaylka xagee ka yimid jacaylka horta waa wax qarood bini-aadanka ku dhisan wuxuu hore kasoo bilowday xaawo iyo aadan buu kasoo bilowday marka waxaan oran kara anaa bilaalka sheek waxaan u dooni karna ma lahan waana idin faraamay raadiyo ergo idinkiyo dhegaystayaasha soomaaliyeed meel kasta intay joogaan waxaana leeyahay waa fikrad aada u muhiim ah fikradaas gurigasahaas oo kasoo kasoo hadlaya buwa hodle marka waxaan leeyahay kolabaa anigu sidaasaan aaminsanahay dhegaystayaasha kana wala arki doonaa hadda ayagu waxay ka aaminaan hanaa dhamaystira buugga laakiin radio ergo insaaan
asalaamu calaykum horta waan idin salaamay bahda raadiyow ergo waxaan rabaa inaan ka jawaabo anigoo ah ciid anigoo ah ciid cabdi diiriyo cabdi oo jooga degmada kaydar dhuunte jacaylka uu sheegayo ninka jooga degmada buuhoodle horta jacaylku waa labo horta mid waa ilaahay iyo rasuulkiisa oo aad jeclaato midna waa midna waa adduunyada aad jeclaato midda ilaahay iyo rasuulkiisa horta aad jeclaato waxay ka timaadaa xagga ilaahay adduunye iyo iyo adduunyada aan la jeclaadana haddeen waa waa shaydaan iyo naftaada weeye saas baanuu qabaa midda ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannaysa jeclaatana xagga ilahayba ka timaada taas xaqiiqo weeye inay ilahay xaggiisa ka timaado midaan kalena hadda waa hawadaada iyo shaydaan iyo wax shaydaan kugu qarqanaha weeye waa hawadaada waana idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waa salaamadiina
salaamaaleykum radio ergo magacaygu cabdirasaaq waxaan joogaa degmada barooweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan doonayaa inaan ku dayo su-aashii uu dhegeystaha ergo soo weydiiyey dhegeystayaasha kale ee ahayd xagee ku yimid asal ahaan jacaylka anigu fikradeyda waxaan leeyahay jacaylka waxaa la abuuray xilligii ee la abuuray abuuna aadam ama awowgeen aadam kadib markii loo seebtiisa laga jeexay hooyadeen xaawo marka waxaan leeyahay jacaylka waxaa la waxaa lagu abuuray jismiga ugu horreeyay ee la abuuray ee bani aadam ahay oo ahay abuuna aadam marka jacaylkaas dhan waxaan leeyahay wuxuu kasoo jeedaa bani aadamka gudihiisa ayaa lagu abuuray waa mahadsantihiin
aad baad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dhegaystayaasha idaacadda ergoh oo kasoo jawaabayay ee su-aal la xidhiirtay jacaylku xaguu ka yimid oo uu weydiiyey dhegaysto kale oo ku sugan magaalada buhoodle oo sheegay in arrimaha jacaylka uu buuka qorayo waxaan filayaa marka in uu isaguna dhegaysanayo jawaabahaasina uu maqlay
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan kara weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allaha yow ha yeel ma jirno ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal weli qaybaha dhexe ee barnaamijka maanta ayaynu ku guda jiraa iminkana kusoo dhowaada waraysi ku saabsan buug laga qoray jacayl wariyaha redio ergo ilyaas cabdicali ayaa la kulmay qoraha buuggaasi islamarkaana la sheekaystay magacayga saddexan waa cabdisamad aabdahar ismaaciil dadku waxay igu yeedha ogyihiin ama igu garan ogyihiin sumcadda
sumcadda bal waxaad nooga warantaa buuggan maalmahan ugu dambeysay baraha bulshada haystay ee aada qortay buuggan waxaa la dhahaa hadiyadda jacaylka waxaan ku saabsan yahay marka lasoo ururiyo jacayl isagoo jacaylka si qoto dheer loo sharaxaya buuggani laba cidba ula hadlaa dadka dhallinyarta imika haasaawaya ee kalgacaylka soo bilaabaya iyo kuwa hore u bilaabay ee iyagu guur ka gaadhay
marka dadka dhallinyarada muxuu kula talinayaa ee haasaawaha wakhtiga ay gelayaan dadka dhallinyarta wuxuu kula talinaya inay cidlada ka kacaan oo ay haasaawo iyo kalgacal bilaabaan kabacdina ay u sii gudbaan inay reer yeeshaan oo ay xaas noqdaan waxyaabaha ku qoran eed kula talinaysa markaasi maxaa ka mid a ciwaan dhan baa ka mid a oo la yidhaha keliha noqon ee samee jacayl sida laisu dareensiiyo iyo siyaabaha loo dareemo iyo sida loo gudbiyo jacaylka ee qofo qofka kale u dareensiiyo waxaa qalbigiisa ka guuxaya tusaale bal adiga dadkeena dhegeysanaya haddii sumcad ahaan aad dareensiiso iminka gabadhan aad jeclaan lahayd maxaad samayn lahayd oo buugaa ku qoran
dee horta dhowr si baa laisku dareensiiyaa muxuu ahaa jacaylka waxaa ka mid ah hadiyadda iminka horta buug baaba soo baxood kanaan hadiyad ugu weyn lahaa hadiyadda jacaylka markaan siiyo waxay dareemaysaa in dee waxaa kasoo burqanaya uu kalgacal yahay isagana ka turjumaya waa sidaan ugu talagalaya dhallinyartu inay bal ubaxi iyo wixii bal soo fudaydiyo buuggana laisu geeyo kabacdi qofka isagaa ku ridaya kalgacal waayo qofka waxba kusoo hadiyadeeyay nebigana wuxuu yidhi isu hadiyadeeya waa is jeclaan doontaa
jacaylkaas markaasi ma waxaa lagu gelayaabaa ka wadaa in qofkii wax loo hadiyadeeyo aniga bal haddaad noo sheegto aniga dhegeystayaasha qof baan jecelahay sideen wax ugu sheegan karaa ama aan uga kici karaa kelinimada
qofka markaad doonayso waxaa horta la dhahaa dawanku maaha dawan ilaa aad garaacdo heestuna maaha hees ilaa aad ku heesto jacaylkuna maaha jacayl ilaa aad sheegato markaa qofku dhimbiilahan ku shidan waa inuu dibadda u soo saaraa waayo jacaylka waxa la dhaha markastoo sheegato waa sidii dhimbiil kugu shidnayd oo kale oo aad biyo iskaga shubtay markaa qofku siyaabo badan buu ku gudbin karaa wax ka mid a muxuu ahaa inuu go-aan adag qaato kabacdina ereyo kalgacal leh inuu qofkii wax u hadiyadeeyo inuu qofkii muxuu ahaa si kalsooniya inta ugu tago yidhaa waan ku jeclahay iyadoo aan ka basho lahayn taniyo ereyada kalgacal kale waxaa ka mid a hadalkoo la dabciyo meel kale waa ka soo qaadin waxaa la yidhahaa markaan heesta waxay leedahay laxan bay leedahay markii hees caadi lagu heeso dicda kaa aqbali mayso waa hees waa in laxan loo saaraayo baasha la yara macaaneeyaa hadalkuna wuxuu leeyahay markaad qof aad jecesha aad la hadlayso waa la yara dabciyaayo hadal naxariisoo qiiro leh ayaad kula hadlaysaa inantii ama inanku inantii kula hadlayaa markaa laxan baa la yara saaraya waa la yaro jilcinayaa hadalkiio xataa caadiya ayaa haddaad yaro dabcisood qiiro ku yaro abuurto de wuxuu gelayaa dareen sheegashadii
marka mawduucyada kaleu ka hadlayo maxaa iyagana ka mid a
mawduucyada kale wax ka mid a buuggan horta wuxuu koobsanayaa jacayl oo dhan wuxuu kasoo warramaya ilaa waktigii asxaabta taabiciyiintii ilaa xataa waktigii nebiga ka horreeyo dee qaysiya muxuu ahaa iyo leyliba waxa haayeen casrujaahilgiiba haayeen waktigii nebiga ka horreeyey wuxuu kasoo warramayaa cilmi boodhari iyo hodan cantar jid calimaax iyo cawrala markaa qofkii xusiinayaa taariikh ku cibra qaadasho mudan wuxuu kaloo siinayaa dad kala tegey iyo waxyaaba ay ku kala tegeen kuwa isjecel iyo waxyaaba ay isku jecel yihiin qofku marka marka waxyaabaha fara badan soo maray kolba uu ku dalxiisa buugga wuxuu dareemayaa kalgacalka wuxuu yahay xaaladdu yahayna haddii uu jecel yahay uu ku sugnaanayaa haddii aanu xaalad kala tagay waxaasna wuxuu isku dayayaa qofka dee inuu kusoo noqdo xaaladdii caadiga ahayd dadka kala tegey waxyaabaha aad kala talinaysaa muxuu yahay ee ku qoran buugga
dadka kala tegey horta buuggani marka u horreysa wuxuu odhanayaa keliha noqon ee samee jacayl marka horta waxaa la nacsinaya dadka kelinimadu inay tahay cudur waayo waa tii aadan la abuuray markii isagoo keliya xaawo looga maarmaayo waa tii feedha bix looga gooyey markaa qofkii marka nacsiiyey inay kelinimadu cudur tahay isagoo intuu hasaawo bilaabay kalgacal sameeyey ama guur gaadhay inuu cudurkii dib ugu soo noqdo dee waa mushkila markaa kelinimadu baa nacsiiyey halkaa uu gaadhay waxaan leeyahay hore uga sii soco dibna ha ugu soo noqo baashi halistaayo singalkii sidee markaasi sidee u nacsiinaysaa
waxaan u nacsiinayaa casharaan siinayaa waaya casharada haddii aad mid noo dhigto casharadaas daniyow muxuu ahaa waa qisooyin dhaadheer oo buugga ku qoran wax laga yaaba waraysigan inaynan ku soo koobin laakiin waa casharo ah in muxuu ahaa dad intay isjeclaadeen kala tegay iyo cawaaqi xumadii ka dhalatay ayuu buuggani si qotor inooga warramayaa iyo in mar kastoo aad tallaabo hore u qaada inaad dib u soo noqon oo aad hore usii socoto
kuwa isjecel iyaga talooyinku siinaya waa maxay cabsimadow buugga ama buugganaad hadiyad jecelo bixisa
kuwa isjecel waxaan leeyahay muxuu ahaa oo halkii heestiiye aadan iyo xaawaa ololaha kalgacal in lesoo unkee aadmiga aadmiga kalena aan baqaadyayo abtirsiimo noqoy marka waxaan leeyahay waxaan dee muxuu ahaa kalgacalka horeaad hooyadeen iyo muxuu ahaa aabaheen oo aadan iyo xaawi intay usoo bilaabeen ay ku tanaadeen oo adduunyada aad camiraan aad arkayso dee waxa weeyaan laba qofan ka soo abuuranay markaa wuxuu siinayaa in lase sii adkaysto oo muxuu ahaa laba qof ay isku fala adeegaan si ubad qurxoon oo muxuu ahaa dalka iyo diintaba inoo anfacay u dhashaan markaa wuxuu siinayaa in casharo lagu sii adkaynayo oo muxuu ahaa si ay ugu sii tamariyaan
dadka aynu dhegeysana waxay isweydiinayaan ninkan la talinaya dadkii iskaabulad ahaa ama dadkii aan xaaska lahayn iyo kuwii xaasaska lahaa isagoo horta xagguu ka tirsan yahy
no anu waxaan ka tirsanahay bahda sare loo soo qaadayo bahda sare loo soo qaadayo ee la gaadhsiinayaba inay guur iyo howlahaas ay muxuahaa ku hamiyaan horta anugu bahdaasaan ka tirsanahay bahdaasaan de inta wax lasoo dareemaa shimalbalbuug muxuu ahaa bahdaana saacidaya bahdii kalena muxuu ahaa iyagana si qotor dheela arrimooda oga warramayo qor buuggii waan qoray jacaylkiina waxaan ka soo qaaday inuu cilmi yahay cilmiguna wuxuu u baahan yahay baadhitaan qotor dheer runtii inta awooddeeda waan sameeyey baadhitaan dadaal badan baan sameeyey aan ku goobayo jacaylka iyo wuxuu yahay iyo sidii loo kobcin lahaa iyo sidii waxyaabaha muxuu ahaa dib u ridayo laga hortegi lahaa waxaa is leeyahay kelinimada iyo inaan jacaylka ka warramaa iskuma xidhnaa
ha casharada aad dhigayso bal ka waran xiisadaha ku jira buga
buugga casharada aan dhigayo waxaa muxuu ahaa ka mid a sida barashada iyo qoomamada jacaylka dad badan baa intay jacaylka barteen taayiradii jacaylku ay muxuu ahaa jar kala samay sidii gabadhii lahayd jir baa igu helay bannaan jar baan ka lushaa halisa talaa iga jah wareersan iyo sidii ninkii muxuu ahaa xasan waduu haamlaa ninkii heesayey ee lahaa muxuu ahaa hawan iyo jacaylka waataan jir diiday nafta waataan ka jaray hela jirin orodku ma jeeda jaantaqaad waxaan leeyahay dadka war naftaa ka jarina jacaylku waa daruuri nafta cuntuu yahay ha markaa imka cibaankan kala ka hadlayaa barashada iyo qoomada jacaylka markaa qofkii intuu jacaylkii bartay deedna markuu jar kala laalaasamay dib uga noqdo yidhi jacayl dambiba haddaan jilo in muxuu ahaa laiguma oga jacayl waa niyajab waxaan leeyahay dadka ha niyajabina ku socda jacaylku waa iska hawla badan yahay laakiin u samra cagta udhiga cagta udhiga
iminkana kusoo dhowaada hees uu naga soo dalbaday mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo waa heesta khadra daahir ay qaada ee berisamaadkii balse marka hore dhegaystahaasi aan idin maqashiiyo codkiisa saaxib anigoo ah maxamed axmed yuusuf degan biinsoor waxaan rabaa in heystii la dhihi jiray berisamaadkii inaa in maaragtaa lay laygu raaxeeyo ayaan rabaa bowe
Thank you.
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allaha yow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal waagii hore ee oday dhaqameedka hogaaminaya qabiilka waxaa loo samayn jiray xoolo ururin taasi marka maxay ka dhigneyd maxayse xallinaysay wariyaha rediyo ergo faarax dubbad ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay cabdirasaaq xaaji maxamed oo ah oday dhaqameed waana kan ee kusoo dhowaada waxaan isku dayaya balen aan ka dayo xaggii dhaqanka iyo xaggii arrinta sooyaalka iyo intii oday ka sheekeeyey qabiilku haddii uu damco inuu doorto boqor inuu doorto ama mas-uul u doorto dee hogaankay ahaan jirtay waayo bini aadamkuna hoggaan kama maarmo inuu wax hogaamiya oo horseeda oo tala leh oo tusma leh dee kama maarmo sidaasaa ku kalifi jirtay in loo doorto hogaamiye macnaga in la doorto boqor la doorto ama mas-uul loo doorto qabaa'ilka
waa gartay waxyaabaha muhiimka ah u ah ee lagu soo xulan jiray oday dhaqameedka ama hogaamiyaha beeshu yeelanayso oo kale maxaa ugu muhiimsanaa
waayahay horta waxaa ugu muhiimsanaa intaan hadda anigu fahamsanahay waxaa lagu samayn jiray waxa la yidhaahdo ilaalo dheer baa lagu samayn jiray oo xeeldheeri leh oo fog aragti dheeri baa lagu samayn jiray oo ninku inuu boqor noqon karayo bulshada uu hogaamin karayo saasaa lagu samayn jiray oo waxyaalaha ka mid ahaa waxa weeye ninku goobta madasha uu yimaado ka hadalkeeda kow deeqda xagga gacantiisa waa labo talada iyo tusmada ka suugaansigiisa macniga ka xishoodkiisa ama ilaashimaha dhaqankiisa oo isagu mar walba isku sar go-an intaaba waa lagu ilaalin jiray intaa mar haddii qofka laga helo ama mas-uulka laga helo bulshadu midaycaa shaqsan tahay buu ahaan jiray oo markaa madal looga yeedho lasoo joojiyo
waa tahay ma jirtay xoolo loo ururin jiray si baahi darteed uusan u qaadin gar eexo oo kale
sax sax amuurtaasu niw waxyaalo fara badan baan taas ka eegay dhankeeda laakiin ta aynu inagu haddeer anigu hadda tan aada ii sheegayaa ama aan xusuusnahay waxa weeye ninka marka loo doorto boqor loo doorto oo boqor dee ilaahay baa kii xaqiiqada ahaa ah laakiin kale waa majaasi boqornimada biniaadanku waa majaasio de boqortooye iyo samaysta buu dee ilaahay yidhi saasuu marka qofka biniaadanka dee boqor sino loo odhanaya marka waxa weeye taas iyada ah intaan anigu hadda aan fahamsanahay xoolo loo ururiyaa way jiri jireen laakiin mid kastaba maahayn ninka markaa la eego kartidiisa darajadiisa macniga tusmadiisa taladiisa iyo taye ahaantiisa xagga ragnimadaba oo uu markaa xoolo yarow yahay lagana maarmi waayo bulshada dooratay baa markaa waxay u ururin jireen dee xero muggeed siduu u noqdo nin ka deeqtoon macniga gacanta bini-aadanka oo ka deeqtoon waxyaalaha oo madalaha ka ballan qaado ama uu dee hadalkiisa uu kaga dhaco inuusan hanti uu ku bixiyo ama bini-aadanku uu ku kala furto aanu u waayin
waa tay waxaad sheegtay in uu hadduu xoolo yarow yahay oo kale ama ay u arkaan bulshadaas oo kale inuu mudan yahay in xoolo loo ururiyo loo loo ururin jiray sidee loogu ururin jiray xoolahaas oo kale waa kuu sheegay dee faarahow waxaan jeclahay hadalka haddii aan kobta uu isagu markaa yaallo haddii aan ugu tago dee in layga weelayaan jeclay su-aashan hadda aad igu soo celisay adigoo mahadsan kama xumi laakiin bal mar labaad iyo ku dhaafin waxaweye xoolahaas mid kastaba xoolo looma ururin jiray waxaa jira isagu boqor la doorto oo intaasoo sifa leh oo isagoo xoolaba iskale baa lahaan jiray baa jiri jiray xoolo yarowgaa laftigiisa xoolo layskuma doonan jirin ninka intaasoo buuxsin haddii laga helo xoolaha waxaa loogu ururin jiray bulshada dooratay ayaa jifi ahaan iyo inta bulshada dooratay ayaa nin waliba isagu ma codsan jirin waa garasho ay u garteen waayo doorashaduna iyay ka yimaadeen muwaafaqada dadkaana bay ahayd boqorka xitaa burhaamahan la sheegay ee la yidhahdo ma garanaysa muwaaf- muwaaqifada dadkan isu tegey ee ninkan doortay waa habkii jir cabdullaanka taasi waaba diiniyanba haddii dadku muwaafaqa ay la yimaadaan tawfiiq bay helaan marka waxa weeye isagoon odhan wax iisoo ururiyay yaa inta loo soo ururiyay xero muggeed iyo ka badanba loo soo xerayn jiray macniga shaqada uu qaban jiray maxay ahayd markaa shaqada uu qaban jiray waxay ahayd geedka garta wixii is haystay inuu si miisaan loo kala saaro oo aan eexi ku jirin eexi hadday ku jirto ninka boqorka ama ninka garaadka ama ninka isimka wixiisu ay eex noqdaan kiiskiisu dee cindallaahina waa ka dhacaya cindannaasna wuu ka dhici jirayba Een, siyaalahaasoo kale ayay ahayd inuusan eexda aqoon si cadli oo siman uu kala saaro odayaal uu u diro wixii markaa isaga aan soo gaadhin oo ay markaa uu yidhaahdo hufnaantaas sidaa si hufan wuxuu kala saara sidaasay ahaan jirtay sidii dhaqan balaaba hadday dhacdo tusaale ahaan in uu een, gar eexo noqo oo kale ama khalad weyn oo kale uu sameeyo oo kale ma jireen een, qodobo qaban jiray een, oday dhaqameedkaas oo kale
mahadsanid faaraxow dhaqanka sooyaal wax fara badan baan ka hayaa Een, arrintaas haddii lagu helo ninkaa gar eexsan lagu helo een, wax saxan oo hadda aan kaaga sheegi karaa qaabka qodobka lagu qaadi jiray ma ay jirto waayahay dhaqanka hogaamiyuhu wuxuu ahaa habka uu ku yimi oo dhaqankan hogaamiyuhu ayaa wuxuu ahaa een, waxaa laga itimaal qaatay waxaa la yidhaahaa muwaaqifadu macniga ama midaysnaantu ama midnimadu waa shay aada iyo aada u muhiim oo nolosha bini-aadanka iyo wax kasta oo umumiya oo ilaahay abu u abuuray muhiim u ah taasoo aan looga maarmin hogaanka nolosha ama habsamin socodka nolosha marka intaasaan ku darayaa waan ku salaamayaa eh, saaxiib
kuwanku waa wax wasaqa la xiriira wasaqa caloosha tagtay macnaha oronku een, maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelayo wasaqa sida saxarada oo kale ee, in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii ee, sidaas oo kale wasaqda daqsigoo kale uu keenayo cuntadii oo daboo la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan ee, cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo ee maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan yahay oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay ay- ay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto een, nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
karlaay waxaa tahay fakar laay waxaa tahay fudeedkeedu badan yahay fiusbanagaaduma farowgii waxaa tahay farowgii waxaa tahay intuu farda la daaqsadahay mooda inuu filkood yahay aniga ku faasho muu fasiray
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacadayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi ergawa ergadadi